ciida mubaarag ayaan dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan haatan kusoo dhowaada barnaamij gaar ah aanu ugu talagalnay ciidda waxaana wadajir u soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daandurey iyo ismaaciil xuseen farjar
allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyey isagaa ku abaale ilaahena siiyey isagaa ku abaale
haye ibraahinow waa mar kale iyo ciid wanaagsan ayaan dhegaystayaasha leenahay ciid wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaashana dhammaan meel kasta ay joogaan meel kastoo ay joogaan maadaama bishii barakaysaneed ee ramadaan waan gartay ibraahinow aan si wanaagsan u soo gudannay haye hadda waa halkii cuna cuna cunaa caba oo cuna
innaga iminka ciiddii inoo bilaabantay oo salaaddii iyo ciiddii iyo innaga waa inoo magaranaysaa xilli hore Waa gartay.
xagga afrika iyo iyagu waxooda waa sii dhammaysteen ibraahinow tii xalwo ahayd haye waa gacan gashay bow iyo xambaaburkii iyo ciid wanaagsan ayaan dhegaystayaasha leenahay anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo ibraahim xasan daandure ayaa barnaamijkan gaarka ah ciidda idinla socodsiinaya qodobo kala duwan oo xiisele ayaad ku maqli doontaan waxaana ka mid ah xanuunba anla igaadho lan xogwaaray sibaane lalan waa sheekadii fanaan ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo soddonkii sano ee ugu dambeeyey ku ciidayey xeryahaasi sidoo kale waxaan idiin haynaa waa mareega duunyadu meermeersanoo isku murugsanoo lama mari karee codkaas aad maqlayseen hadhow ayaad maqli doontaan oo barnaamijkeena ayuu ku jiraa salaamihii iyo warbixinno kala duwan oo xiise leh ayaan idinku haynaa barnaamijkeennan gaarka ah oo ka kala imanaya muqdisho hargeysa kismaayo baydhabo beledweyne boosaaso dhadhaab iyo nairobi
ismaaciil waan ku bilownay dhinaca iyo xeryaha dhadhaab iyo sida looga ciiday waa kan wariyaheenna v o a cabdisalaan salas waxaa barnaamijka ciidda dhadhaab marti ku ah cabdirashiid maxamuud cali oo loo yaqaano faro leh oo ah jilaa marna ah heesaa ku nool xeryaha waqti dheer cabdirashiid ku soo dhawow barnaamijka ciidda v o e da in cabdisalaam walaal waad mahadsantay barnaamijka v o a maanta aad igu martiqaaday horta anu waxaan ku dhashay waddanka itoobiya gaar ahaan gobolka qorraxyi in waxaan ka soo qaxnay aniga oo yar mataqaanaay ilaa seven sevenkii waxaan soo galnay soomaaliya kabacdi soomaaliya haddana dee qax labaad baa ku dhacay waxaan soo galay waddanka kenya waddankii saddexaad weeye oon qaxa ku imaado halkan waxaan qaxootigan aan joogaa dhigaxley soddon sano waqti badan ayaan halkan ku ciiday oo la qaybsanaya islaamka dunida kale ku nool waayahay cabdirashiidow waxaa tahay jilaa caanka ah xeryaha marna heesaa baa tahay koox fanka oo xeryaha waqti dheer ka jirta ay qayb ka tahay bal xaalkaaga maanta maadaama ciid tahay ninka maraykan jooga iyo ninka dhagaxla jooga annagu kolley ciidda waanu is- u simannahay nin walba intiisuu ku faraxsan yahay nin hudhay qaatee nin originaal qaataba labaduba waa isla faraxsan yihiin somaa garan waa ciidda meel walba farxadda annagu halkanaan mataqaanaa soddon sano ku qaadanay waana ku faraxsannahay laakiin ilaa hadda mataqaanaa fanka annaga umbaa mataqaanaa waxoogaa taakeer haysaa oo qaxootinimada dib u dhigaysaa mogiye aad baan ugu faraxsannahay waanu mataqaanaa jecelnahay waayahay cabdirashiidow waqti dheer ay xeryaha ku nooshahay xaalado kala duwana waad ku soo qaadato maadaama ruwaadiyiina inta badan aad ii sheegtay inay ka turjumayeen nolosha adag iyo dabcan een dowladnimada faa'iidada ay leedahay waxaan kuu soo qabanayaa hees mataqaanaa ee ka mida mataqaanaa heesihii jacaylka kana hadlaysa wadaninimo een cadraday calooshiyo cindigaygu dooneen cadna idilka wayo cidishageetamaan narag cilcilyowga fihidikana allalalan cidan daba marayo dibadahanu carara cuflow libaxiyo carasha belkan cawayskii la jooga ciddii aan arkahayana badihii candhabaano canabahan suhaala
heesahaagii jacaylka oo sida gaarka ah dabcan noloshaad u taabanayay bal mida labaad Een, waxaan kuusoo qabanayaa heesahii jacaylka hees ka mid ah xubigiiyey dhalanlalanla kala gacalkiiyey dhalanlalanla xiisaan kuu qabo igu xeel fogaate xidigii dhalan cidhjiidhay dhalan xidigii dhalan cidhjiidhay dhalan hayadaiyadunbaan ku xasuusanaya xubnaha iyo jihirkiiyo xididada dhexdood iyo xaglaad iyo carartee bal dhowr sano kadib xerya ayaad ku cedaysaa fankiina ma lahan bandhig iyo meel lasu yimaado bal maxaad dareentaan maanta oo kale maadaama aan salaadii soo dukanay dabcan guryihin lagu soo laabtay maasha allah horta taas mataqaanaa qeyri weyn mataqaanaa ay taabanaysaa cabdisalaan oo sababta ay tahay mataqaanaa dee nin qaxooti jooga oon waddankiisa haysanin oo mataqaanaa nolosha sida u baahaya uusan heli karin sababta tahay een hadda waxaa waqtigan oo kale waxaa noo ficlaan lahaa haddii waddanka annagaa joogno bandhig baanu samaysan lahayn ciidan mataqaanaa show baanu samayn lahayn maslax weyn baanu yeelan lahayn een mataqaanaa dee shacabkaanu si fiican ula farxi lahayn
ibraahim haddaan intaas kaga nimaadno dhinacaas iyo xeryaha dhadhaab haatanna kusoo dhowaada qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada muqdisho oo uu la kulmay wariyaha v o a cabdicasiis barrow farxad iyo kalgacal ayaa la isku gacan qaadayaa saakay magaalada muqdisho ereyada ugu badan oo ay dhagaha ugu maqlayaanna waa ciid wanaagsan waalidiinta ayaa gacmaha ka wada ubadkooda inta badanna waxaa fasax laga yahay shaqooyinka maanta waa maalin ku weyn guud ahaan muslimiinta dunida oo soo gutay rugni ka mida shanta tiir ee islaamka farxadda ciidda darteed waxaa aada mashquul u ah goobaha loo dalxiis tagay ee ku yaalla caasimadda soomaaliya waxaana sidoo kale isbooqanaya ehelka iyo qaraabada oo farxadda maalintan ay leedahay darteed isku xidhiirinaya kuwa aan fursadda isu saamixinna waxay isku darayaan salaan iyaga oo kala fog magacaygu waa cabdimaalig cadaan oo ku nool magaalada muqdisho si wanaagsan ayaa loogu ciiday dhammaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta maalinta ciidda ay tahay maalin oo aada inoogu weyn maadaama aan soo soomneen bil ramadaan oo soddon maalin ah waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ehelka iyo qaraabada oo ugu horeeyaan hooyadii macan firdowso cali walaalahayga iyo dhammaan saaxiibada aan shaqo wadaaganahnay waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr magacaygu waa maxamed cabdiqaadir kuule ciid wanaagsan halkan ciid wanaagsan aan ka leeyahay asxaabteydii kale ah xasan cabdi cabdiraxmaan maxamuud shariif nuunow masir haybe asad abuukar cali maxamed saciid cabdiraxmaan iyo dhammaan asxaabta aan magacooda aan soo koobi karin waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr magacaygu waa xasan cabdulaahi cabdiraxmaan xasan qaraabo aad baan ugu faraxsanahay maanta oo ay tahay maalinta ciidda ugu horeysay yowmulciidulfitriga taqabal allah mina wa minkum saalix alacmaal waan ku faraxsanahay maanta inaan ku damaashaadayo oo ku ciidayo magaalada muqdisho oo aan ku dhashay ku barbaaray ku weynaaday
ciid wanaagsan bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa xuseen cali xasan maanta si wanaagsan aan ugu ciiday magaalada muqdisho weliba waxaan soo maray meelo badan maadaama la soonnaa meheradaha inay furan yihiin weli anoo isleh weli waa la soomaya waxaan halkaan ka salaamaya dhammaan eheladeyda asxaabteyda iyo saaxiibadeeda dhammaan meel walbo ay dunida ka joogaan sanadkan waxay muqdisho ku afurtay kuna ciiday xasilooni siyaasadeed oo way ka duwan tahay sanado tegay oo muran doorasho iyo khilaafaad siyaasadeed ay jireen laakiin waxaa qaali ah maciishadda qoysas badan oo danyar ahna waxay tahli waayeen inay caruurtooda dharka ciidda u iibiyaan haba ugu badnaadaan barakacayaasha e cabdilcasiis barrow v o e muqdisho haddaan intaas kaga nimaadno haatanna aan idinku soo dhoweeyo qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada nairobi oo diraya hambalyada ciidda wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa inoo haysaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maanta oo ciid ah ay ku siisay idaacadda v o a kuna bilaabaya magacaaga yaad jeclaan lahayd inaad halkan salaan uga dirto waxaan halkan hambada ciidda uga dirayaa dhammaan shacabka muslimiinta meel walba oo joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr khaas ahaan waxaan ciidda u dirayaa faamiligayga oo igu horeysa hooyadayda qaaliga dahaba shaale ibraahim iyo walaalahayga kale faadma shukri maxamed saar shukri maxamed iyo dhammaan ilmo shukri dhammaan waxaan u dirayaa hambalada ciidda waxaan si khaas hambalada ciidda ugu dirayaa xaasigayga qaaliga ah nimca maxamed iyo caruurtayda dhammaanteed waxaa leeyahay kullu caam wa antum bilaa khayr ciid wanaagsan adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maanta oo ciid ah ay ku siisay idaacadda v o a kuna bilaabaya magacaaga yaad jeclaan lahayd inaad halkan salaan uga dirto bismi illaahi raxmaan raxiim intisaar waa mahadsan tahay magacaygu waa cabdiweli cabdulaahi maxamed waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr waxaan rabaa fursadda ciidda inaa uga faa'idayso oo v o a saakana siisay inaa uga faa'idayso waxaan rabaa inaan ciid wanaagsan idhaahdo dhammaan faamiligayga si khaas ah waxaan rabaa ciid wanaagsan inaan u idhaahdo xaaskayga canab saciid cali xirsi iyo hooyaday macaan xalwo cabdulla maxamuud iyo dhammaan faamiliga waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli caam wa antum bikhayr adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maanta oo ciid ah ay ku siisay idaacadda v o a kuna bilaabaya magacaaga yaad jeclaan lahayd inaad halkan salaan uga dirto ciid wanaagsan walaal intisaar magacaygu waa nimco tire ku nool xaafadda isley dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkan kiisa kale farxad iyo baraari ku ciida insha allah halkan waxaan ka salaamayaa familkeyga reer muuse tarey anaan kala qaaqaaday meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan
ciid wanaagsan
yaanta iyo iidda wanaagsan allamaanta ayaanta iyo iidda ismaaciilow haatanna mid ka mid a heesaha ayaan dhegaystayaashana ku nasanaynaa waa heesta ay ku luqayso fanaanadda deeqa bilan
intaas ay ku luuqaynaysay fanaanada deeqa bilan haddaan intaas kaga nimaadno oo uu muusgeeda tumay cabdiwahaab cantar naaji haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinacaas iyo magaalada boosaaso ayaan aadaynaa faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan inoo haysa magacaaga meeshaa joogto adigoo ka faa'iidaysanaya fursadda ay ku siisa v o a barnaamijka salaamaha iyo ciidda iyo salaamaysa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xaliima yuusuf axmed joogta magaalada boosaaso anigoo ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga ah ee v o a siisay halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ehelkeyga ugu horeeyaan hooyaday iyo aabahay walaalahay asxaabtay faamilkeyga oo dhan iyo dhammaan muslimiinta idil meel kasta ay adduunka kala joogaan waxaa leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr bal ciidan ka waran dareenkaaga ciidan aada baa ugu faraxsanahay sanada kadib waa ciiddii ugu horeysay aan faamilkeyga la qaadanayo anigoo ah aamino mahad ismaaciil cawad waxaa salaamaya dhammaan faamilkayga dhan aabahii mahad ismaaciil cawad hooyada deeq maxaabdikariin iyo eedooyinka dhammaan salaada ismaaciil xaawo ismaaciil cawad dhammaan iyo dadka kaleo dhan waa salaamaya faadumo aada baa u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a magacaygu waa najiib doctor faarax xaaji siciid degan dalka mareykanka haddana jooga boosaaso waxaan munaasabadda ciidda uga faa'iideysanayaa v o eda maadaama aan kulannay inaan halkan ka salaamo xaaskayga abshire maxamed samatar caruurtayda samiiro sabriin iyo xamse iyo xaydar dhammaan walaalahay ayaan salaamayaa oo magaalada boosaaso qaar joogaan walaashay nuuro faarax injineer cabdicasiis faarax cali faarax siido faarax aabahay doctor faarax xaaji siciid iyo hooyaday faadumo dhammaan asxaabtayda abwaan cabdi cali boosaad baan u salaamayaa abwaan sharmaarke saaxiibkay lakimaan abwaan cabdulaahi shube dhammaan asxaabtoo dhan dhammaan waxaan kaloo salaamayaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimka meel kastay ku noolyihin waxaan leeyahay kullu caam o antum bikhayr iid wanaagsan iid wanaagsan dhammaan
markii ay dadku codkaaga maqlaan dabcan waxay kaa filayaan wax badan oo ay ka mid tahay heesihii aada caanka ku ahayd marka munaasabadda ciidda maxaa dadka la wadaagaysaa maadaama aad kabankiina gacanta ku hayso waxaan la wadaagayaa hees aan gacanta ku hayo oo walaalnimada ka hadlaysa aniga iyo asxaabta kale i dhegeysanaysa waxaa nasiib u helay inaan heestaa cusub aad markii ugu horeyso aan maqalo waa mahadsantaha aada iyo aad aada baan idinku hambalyanaya waa mareega duunyadu meermeersano isku murugsano lama mari kare waa mareega duunyadu meermeersano isku murugsano lama mari kare maalintii dhibeeya marka xal murgee aad mudatohe maalintii dhibeeya marka xal murgee aad mudatohe mudan kula dhashiyo gacantaada midig kama maarantide macaana walaa mudan kula dhashiyo gacantaada midig kama maarantide
haatana ku soo dhowaada dhegaystayaal qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada kismaayo oo diraya hambalyada ciidda waxaa nala kulmay waryaheena v o e aadan maxamed salaad aadan kismaayo
markana waxaan jileecayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ahna kusimaha wasiirka wasaaradda wasiir deeqow kusoo dhawow v o a wasiir ciid wanaagsan ciid wanaagsan aadan kismaayo aad baan kuu salaamaya adig iyo bahda saxaafadda v o e da idinkaa idinka bilaaba waxaan idin leeyahay horta ciid wanaagsan v o e waxaan ciid mubaarak u dirayaa kulla caam kulla caam wa antum bikhayr dhammaan soomaalida meel kastoo ay ku nool yihiin dal iyo dibadba khaasatan reer jubbaland waxaan leeyahay ciid mubaarak halka waxaan ka salaamaya ugu horeyn aadan kismaayo adiga caruurtaydoo kale ku- ku kala nool australia iyo nairobi waxaa kaloo salaamaya dhammaan asxaabtayda bahda aan iskula jirno golaha wasiirada xukuumadda xildhibaanada iyo dhammaan inta muslimiin ah ciid mubaarak
waayahay markan waxaan la taagnaa mid ka mid a dhallinyarada magaalada kismaayo walaal soo dhowow magacaaga walaal waan dhawahay magacaygu waa asad asidow haye soo dhowow ciid wanaagsan ciid la mid ah haye maanta ka waran kismaayo see looga ciiday maanta maasha allah niyo waan ciidnay waxaan isugu imaanay dhallinyaradii dadkii dhan waxaan isugu imaanay eh, garoonkii salaada lagu tukanayay salaadii waan tukanay si fiicanaan u ciidnay maasha allah halkan waxaa ka eh, yaad salaamaysaa waxaan salaamayaa halkan hooyaday macaan haboon Maxam- haboon gedow xuseen haye oo ku- oo joogta bu'aale yaa kaloo salaamaysaa waxaan kaloon salaamayaa saaxiibkay khaalid aadam cali asagana sidoo kale bu'aale joogo haye wakaa yaa kaloo asxaabtaada ka mid oo salaamaysaa walaala ehel kulli walaalahey waxaan kaloo salaamayaa zakariya iimaan maxamed oo ku sugan south africa waxaa kaloo salaamaya walaalkay aadan iimaan maxamed oo jooga isagana kismaayo ila joogo wakaa kulli waxaad leedahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan aan leeyahay kulli waata aad baad umahadsan waa tahay eh, dhegeystayaal weli en, qaybtii ciid wanaagsan ee reer kismaayoodka ayaan ku guda jirnaa En, markan waxaa la taagan xildhibaan bistolo eh, oo ka mid ahaan jiray mudanayaashii hore ee baarlamaanka jubbaland soo dhowow eh, xildhibaan ciid wanaagsan Eh, bismillaahi raxmaan raxiim ciid wanaagsan dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay dunida ka joogaan aad baan u soo dhoweynaynaa ciidan waa ciidda keliya ee oo muxuu ahaa aad laiskugu raacay hal mar la wada soomay hal mar la wada furay marka insha allah dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer jubbaland ciid wanaagsan eh, ayaan leeyahay soo dhowaada waayahay Eh, xildhibaan adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya v o a ee ku siisay en, yaad salaamaysaa Een, waxaan salaamayaa dhammaan sidaan hore u sheegay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer jubbaland khaasatan reer xuseen bistoolo qoyskani aan kasoo jeedo ballaaran oo ku kala nool dun- dunida daafaheeda dhammaan waa idin salaamay ugu horeeyo ninka muxuu ah reerka hadda ugu weyn cabdalla xuseen roble oo ku nool gaalkacyo abukaati xasan qoordheere een, aamine xuseen rooble abukar xuseen rooble een, dhammaan iyo qoysas ballaaran oo muxuu ah reer bistool intay dhaleen oo dibadda ku wada nool dhammaan waa idin salaamayaa reer garoose reer reer muxuu ahaa een, een, asad kulli waa idin salaamaya dhammaan xaawo garoose een, dhammaan muxuu ahaa xildhibaan cabaas cali ibraahim ra- xildhibaanka saaxiibkayga qaaliga ah ee hadda ku nool hindiya oo caafimaad ahaan u jiro caafimaad taamaa lagu soo siiyo saaxiib ciid wanaagsan wanaagsan oo wacan aad baad xildhibaan umahadsan tahay En, markan waxaa ila taagan en, agaasimaha wasaaradda isgaarsiinta iyo boostada ee jubbaland En, saacid cabdulaahi soo dhowow eh, kusoo dhowow v o a ciid mu- ciid mubaarag waa dhawahay ciid mubaarak ciid mubaarak aadan waa dhawah waayahay En, adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya v o a ee ku siisay eh, yaad salaamaysaa waxaan salaam marka horeeto waxaan rabaa inaan farxadda ciidda la wadaago dhammaan ummadda muslimiinta ah ee islaamka ah ee daafaha caalamka wada nool gaar ahaan ummadda soomaaliyeed haddana ummadda reer jubbaland haddana reer kismaayoon maanta la- aan wada ciidaysanayno waxaana kulligeen ilaahay naga qabala acmaashii wanaagsan ee soo sameynay soonkii iyo salaadii iyo ducooyinkii taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal Een, ilaahay soonka soonkiisa nabad allah nagu gaarsiiya caafimaad iyo barwaaqi iyo soomaaliya iyo jubbaland oo sidan kasii qurux badan waxaan salaamayaa haddaan ka faa'iidaysto jaaniskana v o ay siisay aadan ay si- aad i siiseen een, dhammaan ee, walaalahayga soomaaliyeed ee, g- ee, reer jubbaland ee, reer kismaayo ee, familigayga gaar ahaan walaaladay ee, gabdhihii wiilal aabbahay ayeyday eedooyinkay abtiyaashay asxaabteyda dhammaan waan salaamayaa waxaan leeyahay farxad ku ciida meel kastoo dunida ka joogtaan meelo kala duwan bay joogaan kismaayo ma joogaan waxaan leeyahay farxad ku ciida een, ilaahay ciidan ciidda nabad iyo barwaaqo allah nagu gaarsiiyo waan gartay ibraahinow barnaamijkii ciidaynu weli saa u dhex dabaallanaynaa heeso kala duwan iyo jiib iyo jaan iyo dhinacyo kala duwan baynu dhegeystayaasha ugu haynaa iyo dadweynihii oo salaamaha diraya haatana ibraahinow waxaan u kacaynaa dhinacaas iyo baydhabo jannaay iyo wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh magacaygu waa xildhibaan maxamed nuurow oo jooga magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka ee koonfur galbeed dhammaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan hambaliyo hambaliyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaan halkan hambaliyataanida ugu dirayaa dhammaan familkayga oo ay ugu horeeyaan aabahay iyo hooyaday iyo dhammaan ciyaalkayga meel kastoo ay joogaan gaar ahaan waxaan si gooni ah ciid wanaagsan aan u leeyahay ciyaalkayga iyo haaskayga oo joogaan caasimadda dalka kenya ee nairobi iyo magaalada baydhabo marka waxaan leeyahay dhammaan meel kastoo ay joogaan muslimiinta farxad ku ciida ciid wanaagsan ciid wanaagsan cabdikariin yuusuf al sheegalire malaagumow mayrooge baydhoyrooga mayntu ku salaamay dhammaan muslimiintii saa'imiinta haayeen intii bisoominayti soonka ilaahayn oo aqbala intii hanin do-ayti oo xaramka seetina do-aadiyo ilaahaynin aqbala mayse goonahan salaamay deegaanka ana rooga oo koonfur galbeed baydhabo caasimada kumeel gaarka baydhabo dadka ku nool intii bigoroto salaamee anoo e malaagumow marka may goonan salaamay ehelka iyo qaraabada kulli dhammaan asxaabta iyadiidan salaamay goonahaamayn sii salaamay abtagay oo rooga norway iidan maamow shee iidana ee goonan salaame dhammaan ehelkii asxaabtii kulli iidan salaame asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismilah magaaga may buwaa faarax xuseen xaaji oo langordow abwaan weerow may baana ka sugnaa magaalada baydhabo alxamdulilah may baa faday inaan inta ku salaamo dhammaan shaqaalaha iyo na mas-uuliyiinta v o a saas hatumayba kula faday inaan inta ku salaamo asxaabtay shalduban haana isku shaqada ena iyona weliba haana isku deegaanka ena haana isku haafada ena dhammaantiyo nooc walba ina iska jaraan oos hormuud in eeyi maxudiin xasan maxamed mukhtaar sheekh aadan dalmar cabdulaahi nuur aadan jaceelow ibrahim macalin ibraahim iyonay dhalinyaro badan oo saxaafadda kumid ah waliaan magaajo ha husi iyonay waliaan magaajo han husneba may baa intun salaam in salaan unku diray salaan kale ilaab ah saas hatou may baa lahaa ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bikheer yanta iyo iida wanaagsan allamaanta ayaanta iyo waan gartay haddaynu intaas kaga nimaadno mukhtaar maxamed catoosh ibraahim maxaad inoo haysaa waxaan inoo hayaa heestii webiigu bujaaco beeraha waraabsho kubaahud ku jiifo
beeladweyne iyo beerlula haddaan maqloba allah u naxariistay abwan hadraawi iyo xasan aadan samatar ayaan xasuustaa aad baan u salaamayaa shacabka reer beledweynena heestaasina waa hees caana oo inta badan maxaa la odhan jiray dadku waxay xasuustaan markay beledweyne xasuustaan iyo suugaantaba heestaasna aad bay u xasuustaan ibraahino iyo weliba mualifkii sameeyey xadraawi allah u naxariisto ayaan leenahay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqale ayaa isaguna barnaamijkan inooga soo diray magaalada beledweyne
soo boqoraad joogto yadahablagoodo bilicdee haweenkiyo loo dhagmeeyo
cabdi baadil markaad maqasho heeska beledweyne maxaa kugu soo dhacay waxaa igu soo dhacayo jacayl aad u fara badan allah u naxariistee boqorkii abweenkii qaaliga hadraawi gabadha ka jecel beledweyne beernula waxaa igu soo dhacaya jacayl xasuus leh magaalada beledweyne iyo buundooyinkeeda jacayl xiise leh hadraawi ilaahu naxariisto waa hees qiimihii qaayale u fiican ummadda soomaaliyeed waa hees boqortooyo waa hees gabadhii quruxda badneed soomaaliya quruxda badneed ee i qaaday beernula loo qaaday beernula ciid wanaagsan abwaan xasan cismaan warsame xasan shareero ciid wanaagsan magaca shareera xaggee kaaga yimid magaca shareer wuxuu iga yimid markaan ciyaalka ubax gacanka anhaye ayaa micnaha fanaanad cad ayaa halkan lagu soo qoray shareer ah shareero kooxda shanta shareero sidaasay igu dhegtay markaan qaban jira markaa muusig ciyaalka ubaxan muusig utuma jira heesaa utuma jira maadaama aad ka mid tahay ama hormuud u tahay kooxda xidigaha hiiraan abwaane wax hees ah oo aad u samaysay beledweyn oo ku ammaanaysa ma jiraan waa jirtaa way jirtaa aday u jirtaa hal hees baa jiro barbaariyo hargeysa balan layga dhigayo badtartii burcad bay bilanay ku nooshahay bayshuna maraacsano soo beeqso beledweyn baqso beledweyn
ciid wanaagsan cadaawe jimcaale maxamed ciid wanaagsan xuseen xasan dhaqane waxa weeye maanta de waa maalin ciid waa maalin farxad waxaanu salaamaynaa soomaalida oo dhan meel kastoo ay joogto waxaanu leenahay ciid wanaagsan maantay waxaan kugu darayaa de webigii yaa butaacay waa run meel walba wax tumayaa baan ku eri biyaha bannaanka yaallaan barwaaqaa dhacday ilaahay baa keenay alxamdulilaah waxa weeye ciid wanaagsan
abwaan xasan shareer adigaan kugu soo laabanaya muddaad joogtay beledweyn oo aad kooxihii ka dhisnaa ka mid ahayd shaqaalo dowladeed aad ka ahayd marka la gaaro maalmaha ciidaha waxyaabaha dhaqanka iyo hidaha dadka deegaanka ay u leeyihiin maxaa nooga tilmaami kartaa waxaan kaaga tilmaami karaa aduu alla yidhaah cayaaro ilaahaa soo bandhigi jiray bula la yidhaaho walasiqo wajiiray dhaanto waa soo habeenkaas adiga ilaa maalintaas ilaa ilaa laba maalmood waa laska samaasaa jiray bannaankaa lagu ciyaari jiray Ah, ciyaalka iyo kulli waa habeenkaas oo ah wax hurdi kale ma yahay
abwaane yaa yaa salaamaysaa oo aad jeceshahay munaasabadda ciidda in salaan aad gaarsiiso wallaahi waxaan salaamayaa soomaali oo dhan baan salaamayaa ciid wanaagsan baan leeyahay qaas ahaan eh, fanaaniinta xidigaha hiiraan oo ka dhisan degmada beledweyne fanaaniinta oo dhan qaas ahaan adiga qaas ahaan asxaabtayda oo dhan intii maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaan
ciid wanaagsan abwaane kooxda eh, xidigaha hiiraan bal haddii aad munaasabadda ciidda awgeed bal noo sheegto waxyaabaha ay magaalada ka qabato magaalada waxay ka qabataa kooxda xidiga hiiraan waxay dadkay madadaalisaa ee hoteelada iyo maarata xafladaha aroosyada ayaa loogu yeertaa loogu qayb gashaa ayay kasoo tumaanba heesaha marka aad u qaadaan dadka aad madadaalinaysaan maxaa ka mid ah heesaha ayagaa dalbare dalabaad ay ku socdaa heestaas nuuqaad bay leeyihiin siiba heestan ku la yidhaaho heleeloy heleeloy heleeloy hele ah, ah, heleeloy heleeloy heleeloy nindaar ku jira daruuri ma arki ilay xarayro kibaadaay heestaasa ka mid ah abwaan xasan shareero waa mahadsan tahay markan cadaawan siinaya cadaawe abwaanka wax hees ah oo aad ka dalba lahayd munaasabadda ciidda awgeed ma jiraan waxa weeye de maanta waa maalintii ciiddii waa maalintii de farxadda eh, ummadda muslimiinta gaar ahaan soomaalida marka waxaa loo baahan yahay abwaanku aan ka codsanayna inuu noo qaado heesii eh, waa ma- waa maalin iido waa maalin iido muslimiintu leede mudan iyo marwooyinba waa ka halkaas halkaa waxaa kaa noo qaado waa maalin ciido muslimiinta wiido iyo marwooyinba
abwaan xasan shareero eh, maxaa jeclaa lahayd inaan kusoo gabgabeyn hees oo aad noo doori siiba heestaas oo heestii ninka la yidhaha filfil alifay oo laxanka aniga saaray muusigeeda aniga saaray oo lagu sameeyey beledweyne buundiweyn baa lagu sameeyey heestaa riwaayad baa lagu qaaday Eh, cabdi cabdibadin actor buu ku ahay waa tuu tartanka heesaahirkila kala qayb galay heestaasaan rabay inaan kusoo gabagay qadijiiraan baa la qaadaysa Ah, fanaaniin heer hiiraanay ahaayeen Waa- waxaan waxaan lagu qaatay raadiyo muqdisho oo qaadatay arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskuma adkeeye moogtahay dhandharan dhandharan dhandharan dhandharan dherin dherin dherin uurhooye may gelin ifkana kuma narag ayuhu amaani amrani dhandharan dhandharan dhandharan dhandharan dherin dherin dherin adduuny iyadaa dhammanteed intaad joogtaa addanka arkoodu nafta ku ogolaatay ciid wanaagsan oo wacan
ciid wanaagsan ciid wanaagsan halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan wariyaasha qaaliga eh oo ugu horeeyo wariyaha reer hiiraan xuseen dhaqane oo v o a waan salaamay waxaan leeyahay ciid wanaagsan halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday macaan iyo walaalahay iyo ilmahayga waxaan leeyahay ciid wanaagsan masar cali jeetaan salaamayaa mudane waa ku salaamay cali jeeste guulu gobanimo gaar ahaan waxaan salaamayaa reer dayniile meel kasta meeshay joogaan ekas reer dayniile waan salaamayaa salaamullahi caleyk reer dayniile waa idin salaamay ummad Soom- soomaaliyed waan salaamay ciid wanaagsan ciiddaa ciiddeeda guuliyo gobanimo soomaaliya oo midowday soomaaliya oo israacday waa waa mahadsan tahay eh, ciid wanaagsan cadaawe cadaawo jamaale waxa weeye waxaanu salaamayaa eh, soomaalida oo dhan baanu salaamayaa Eh, waxaan salaamayaa eh, de inta muslim dunida muslimka oo dhan baanu salaamayaa kid eh, intaa kadib caruurtayda baanu salaamayaa oo de meel walba dal iyo dibad kala jira inta maqalkayga iyo muuqayga taalla baanu salaamayaa waxa weeye waa cadaawo jimcaale maxamed oo idin leh ciid wanaagsan ibraahimow gebagabadii ayaan kusii dhownahay haye maxaad inoo haysaa haatan ismaaciilow ciiddii ayaan guda gallay burgaraafaha soo geli haye shiisho mooga keen haye
xalwada ilowin haye haye waa hala cuno hala cuno halla cuno wey oo farxad ha lagu ciido oo farxada lagu ciido waa tahay ismaaciilow gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarray markana magaalada hargeysa ayaan aadaynaa waxaa noogu martiya kooxda halkar oo uu la kulmay wariyaha v o a xamse cali jeesto hadda hareerteeda waxaa taagan samatar jaamac maygaag oo ka tirsan ururka hidaha iyo dhaqanka ee halkar samatar ciid mubaarak soo dhowow aad baad mahadsan tahay marka hore waa ku dhownahay barnaamijka ciidda ee v o a ururka halkar academy waxaa la aasaasay waxaa la aasaasay labadii kun iyo saddex iyo tobankii bishii sagaalaad lix iyo labaatankeedii waa urur u taagan soo nooleynta hidaha iyo dhaqankeenii soomaaliyeed ee sii dabargo-ayay halkar cid caawisaa ma jirto iyadaa ismaalgelisa boqol iyo shan qof baa ka tirsan oo xubinnimada halkar haysta adiga iyo dhalinyaradaniba waxaad u egtihiin dhalinyaro magaalo ku dhashay dhaqankanaad ciyaaraysaana waa dhaqan waayay soo jireen ahaa haddaba sideed ku barateen wallaahi horta wax waliba waa dhaxal anugu kooxdan iminka muddo badan inaan xubn- xubin ahaa iyo inaan maamulka ahaba waa ku jiray Eh, marxalado kala duwanna waan soo maray macalin baan ahaa Eh, run ahaantii ardaydii aan wax baray anigu markii ugu horreysay waxaan dhaqankay baray niman aan aada u saaxiib ahay labadii kun iyo sagaalkii Eh, ilaa waqtigeena waa ku dhex jiray marka waxa weeyaan aniguna dhalinyaradii baan fursad siiyey kuwii aan wax sii barayna waxbay dadka bareen dhalinyarada unba hal abuurta markaan tuso habka iyo s- eh, sida ay u dhacayso ciyaartu anigu wixii ka dambeeya iyaga halkaasumaan ka fadhiistaa marka waxa weeyaan ciyaarahan dub baa loo soo casriyeeyey oo markii hore waxaa loo ciyaari jiray hey hey yelele wawaalayayaay laakiin hadda maadaama adduunkii uu casrigu kusii socdo waxaan ugu talagalay inaanu hab muusiga ama dadka ku gaadhsiino si ay dhaqankooda u barto
waxaa hareerteeda weli ku sugan samatar iyo kooxda hidaha iyo dhaqanka halkar ee baraha bulshada waxaa aada u qabsaday heeso adiga oo guddoomiyihii ah iyo hablo ka mida kooxdaada oo si foorjo ah u qaadaya heeso miisig saaran yahay laakiin actin garaynaya wallaahi had iyo jeer waxaanu eeganaa fanaaniinteenu heese ay soo saaraan xamsow Eh, heestii ugu dambeysay ee laygu jafeeyey cawaale aadan baa qaada oo waxay ka hadlaysay markaa qof kastoo i habameeya guushaydana neceb wax saasaba ahayd aduu ma xifdisani hablaha had iyo jeer soo dhiga marka waxa weeyaan dadkii ku howlan dee ninkan tegay ee shanta sane ururka hogaaminayay oo bay baay bay hablow lahaayeen marka arrimahaasaa ka mid aha
aynu kusii soconnay heesaha xamaasadda iyo qaraaxada leh waxaa jirtaa hees kaloo iyaduna ay habluhu qaadaan oo qaabkan eh, miisiga iyo codka la isu dul saaraya bal heestaas laftarkeedu waxaa la yidhaahdaa dhallinyaradu nacab bay buufinayaan marka nin nacabkan inta badan ay soomaalidu ay sheegayaan ururkiinu naxaguu kaga jiraa nacabka waxaa jirtaa eh, had iyo jeer ururka waa la hadal hayaa Eh, hadal hayntaas ay dadku hadal hayaan ayay habluhu mar walba kaga fal celiyaan hadba heesta yaray u arkaan markii oo waxaa ka mid ah nacabku derbiyada ha jiidho eh, dadkii qarxiyey baanu hayn hayso badan oo markaa rag iyo dumar iyo dame- heestii dameer faras gaari waaye oo kale hees baa iyaduna jirta ay ugbaad aragsan qaado sanad guuradii markaa afaraad ee hablaha laga shido heestaas igbaad maxamed cabdi igbaad arrisan baa qaadaa dadkao dhanna way is weydiinayeen habluhu sidaad aragtay wadasad bay xidhay
Yeah.